wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa ku wareejiyey mas-uuliyiinta degmada xamarweyne agab ka kooban solar system iyo gaari loogu adeegi doono xarunta caafimaadka degmada xamarweyne munaasabadda lagu wareejinaya agabkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir madax ka socotay hay-adda caafimaadka adduunka iyo mas-uuliyiinta xarunta caafimaadka degmada xamarweyne gudoomiyaha degmada xamarweyne daahir maxamed axmed iyo agaasimaha guud ee caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa tilmaamay in baahi weyn loo qabay agabkan iyagoo sheegay in xarunta uu ciriiri ka jiro loona baahan yahay in la ballaariyo
run ahaantii waxaan reer xamarweyne ay aada ugu mahad celinayaan adeegii loo qabtay ee ahaa solar systemka iyo caafimaadka sidoo kaleetood waxaan aada ugu faraxsannahay oo aan ugu qanacsanahay adeegii noola qabtay sidoo kale madaxda maanta waxaan kaga faa'iidaysanaynaa halkan wasiirka iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maadaama ay noo joogaan degmada xamarweyne xarunta indhihiina kusoo aragteen waa mid aada u cariiri ah waa mid aada u yar dhulna waa heli karnaa reer xamarweyne haddaan nahay dhul waa heli karnaa annagaa keensan karno waxaan idinka rabnaa inaa fariintaan naga qaadaan oo aad noo dhistaan m c h ka weyn dadka waa aragteen bannaankay dhooban yihiin waxaa maantana soo booqdeen madaxda ugu sarraysay soomaaliya iyo dawil ijooba ujeedka iyo booqashaday noogu imaadeen maanta waxay ahayd laba arrin oo aad u waaweyn mid waxay ahayd soolar loogu talagala soomaaliya oo toddobaatan iyo shan xarumood inta ugu badana laga qabanayo gobolka banaadir midka kaletana waxay ahayd maanta u dhammaaday marka xarig jirkiis ayay maanta booqashadaas ay ku asteysneed sidoo kale waxaa maanta lagu wareejinaya agaansiga caafimaadka gobolka banaadir baabuur loogu talagalay oo deeq nooga dimi dawli ojo baabuurkaasoo loogu talagalay in loogu shaqeeyo tallaalada wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa hay-adda caafimaadka adduunka oo soo dhiibtay agabkan uga mahad celiyey garab istaaggeeda
gawaari ururka caafimaadka adduunka uu u deeqay wasaaradda caafimaadka federaalka ah oo aanu doonayno in maamul goboleedyadana aan gaarsiino kii ugu horreeyaya maanta aan ku wareejinnay gobolka banaadir steydyada kale iyo maamul goboleedyada kalena ayagana waa maalmaha soo socda ayaan ku wareejin doonaa hadduu ilah yidhaahdo xaruntan oo ah xarun qadiimi ah dad badan u adeegta inkastoo sbacekeeda uu yaryahay ciriiri badan uu ka jiro waxaan rajaynaynaa in la ballaariyo mustaqbalka waa xarunta keliya ee adeegga primary health careka adeegga asaasiga hay bixiso ku soo kordhisay daryaalka isha sidoo indhaha sidoo kale primary i health care sidoo kale kusoo kordhisay waaye marka waxay mudan tahay mudnaan gooni ay leedahay bobulationka ay u adeegto shacabka ay u adeegto marka la fiiriyo